bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacno wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya asgari la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka dowladda oo faldil ah ka geystay degmada kaaraan ee gobolka banaadir madaxweynaha maamulka jubbaland oo ka hadlay dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland oo ka hadlay shirka ka furmay magaalada kismaayo ee looga hadlayo arrimaha cadaaladda agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta oo ka hadlay shir maanta ka furmay muqdisho ka ah ku saabsanaa habka hay-adaha dowladdu ay qiimeyn ugu samayn lahay mashaariicda dalka ka socotaa akhbaaraadka dibadda warkeena duhur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump oo la sheegaya xaaladiis caafimaad inay wanaagsan tahay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
waagaag dhegaystayaal waa duhurnimo axadda taariikhdan waxay ku beegan tahay afariy tobanka bisha toddobaad sanada labada kun afar laatan kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran aanu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya asgari la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka dowladda oo degmada kaaraan ee gobolka banaadir ku dilay xaasoo horey u qabi jiray iyo sidoo kale hooyadeed oo sodoh u ahaan jirtay isaga
gabadha furay oo hore u qabi jiray ayaa soo galay waxau dhahay sida la sheegay ninkan jaakada lahoo meesha sii gelgela maxaa waaye ninkaas waxaa layidhi gabadhow qabaaha layidhi adiga xaa kaa khuseeya iyagu gurigoodhay lahaayeena waa iska joogeen waana ku dilya sida iyo maamadii sidaas ayuu labalaba xabadoodoo u gelshay qaybahan oo sare ee jirka ayayna xabadaha ka haleeleen
war cusub ayaa ka soo kordhay ninkii toogtay gabar uu horey u qabi jiray oo xaaskiisa ahayd iyo sidoo kale sadohdiisii hore halkan aan ku sugannahay waa guri ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaan ku sugannahay goobta uu dhibka ka geystay oo ku taala degmada kaaraan ee gobolka banaadir halkan waxaa ku sugan dadiw aad u fara badan kuwaas oo ka kala yimaaday xaafadaha kala duwan ee degmadan iyo degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid a ehelka ayaa goobta ka hadlay iyagoo sheegay inay aad kaga xun yihiin waxa dhacay kristaan leenahay waxaa uga tacsiyeynaa reer macali xasan weheliye wiil ilmaheer aniga aad uma aqaan laakiin walaalaheed aan aqaanaa dad culummahay ka soo jeedaa walaalaheed waa macallimeen aabbaheedna waa macallim li'anna macallinka hadda jooga waa macallinkayni oo la yidhaha macalincali macalixasan macallinka hore usuga dhalana waa macallinkayna kulligayna macallinkayna waay waa ka tacsiyayaynaa musiibadaasna waxaan ilaahay ka baryaynaa inaysan nagu soo naqanin muslima iyo gabarteedana allah u naxariisto saasaan janatulfirdows allah ka warabe dilka aniga waxaan u maqlay sida dadku ii sheegay wiil gabadha furay oo hore u qabi jiray ayaa soo galay waxau dhahay sida la sheegay ninkan jaakada lahoo meesha sii gelgela maxaa waaye ninkaas waxaa layidhi gabadhow qabaaha layidhi adiga xaa kaa khuseeya sidaas daraaddeed waxau dhahaan maqla meesha ha laga kala tago dadki kale waa ka kala tageen iyagu gurigooday lahaayeena waa iska joogeen waana ku dilya sidaasaan ka warqabnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma sheegi karo taas kama jawaabi karo muslima macal xasan weyne si fiican aan u eqaynay qaraabaan banahaba aad waa ka dhaxay waa ka dhaxay mana hurdin haddaan maqlay xala saqda dhexaan maqlay kadibna ma aanaan hurdin wax dhacayeen waa shan saac iyo rubi camal ayay ku beegeen saacadda markii aan xabadaha maqalnaan ku soo cararnay mar alla markaan nimidne waxaan nimiday gabadhii oo maamada dhashay oo meyd ah iyo maamadii oo lala cararay oo isbitaalka alkaal jardiinka loola cararay gabadhii naf dhulka lama dhicin waxaa la yidhahdaa nasteexo nuur dable ayaa la yidhaahdaa maamadana waxaa la dhahayaa waxaa la dhahaa hooyo muslimo macalin xasan marka labaduba allah u naxariisto waa dhinteen gacanka xaq daran bay ku baxeen dilku wuxuu u dhacay kuleeyin yarka asgari u ahay asagana waa la yaqiina xaafadda u degnaay gabadhuu qabi jiray marka waxaa la sheegay in gabadhii asaga kala tageen markii ay kala tageenne runtii waa kala danaysteen gabadhii yare iska guursatay oo isbuuc bis ay isqabaan yar kaleetood yarka kaleetood oo gurigiisa yacnii ku dhaqmaayo oo gabadhii la dhaqmayso ayaa ninkan yimidaa la yidhi markuu arkay in gabadhii ay ka danaysatay oo yarkii la guursatane go-aan wuxuu qaata qaldan oo runtii shaydaan ku raacay gabadhii iyo maamadii sidaas ayuu labalaba xabadoodoo u gelshay qaybahan oo sare ee jirka ayayna xabadaha ka haleeleen gabadhii guriga maba laga bixin oo meesheeba ku meeday maamadiia lala cararay oo la geeyey isbitaalka jardiin kalkaal iyadana meeshaasay ku dhimatay nussaa nussaac ka bacdi wallaahi dadka say sheegayaan ninkii markii falka dhacay waa wuu cararaa la dhahay oo waxaad ogtihiinba qof kastana ay fahmi kartaa qofka markuu fal haddana oo oo dil ou geysto meesha ma sii taagnaanayo wuu cararaa laakiin ninku waa kulley nin asgariye oo dowladda soomaaliya u diiwaan gashan waayo juula shaakir warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaam xamed madow ayaa waxa uu ka hadlay arrintii ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho madaxweyne axmed islaam xamed madow oo ka hadlayay shirka cadaalada ah ee ka furmay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegan wax walba ay dhici karaan haddii aan cadaalad rasmi ah la helin sida ka dhacday oo kale sida uu hadalka u dhigay weerarkii xabsiga ka dhacay shalayta ee magaalada muqdisho waa kan madaxweynaha maamulka jubbaland oo arrimahaasi ka hadlay
waxay gaareen inay dadka iyagu yidhaahdaan xakan baan idiin noqonayna usoo xuguntama maxay xuguntamayaan waxaan u xuguntamayaana waxay xukumaani laba walba meeshii la iskaga diri kara iskaga dirayaan xidhiidh bay samaynayaanoo dadkii waxay u adeegsanayeen aaladeeda oo ilaa ciidankii iyo cid walba ikhtilaad ay maanta ku sameyn maanta waxaa lai sheegayay xabsiga weerarka ka dhacay dadka fulinaya inay ahaan kuwii maxaabiista ah ee gudaha ku jiray iskamayna imanin waxaan inay gudaha iska soo gasho waa laga shaqaynayaa baabuurka qaraxee magaalooyinka soo gelaya haddaynan cidillo ku lahayn ma soo gelayo waxaa kaagadanaa waxay bixinayaan yarideeda iyo say u isticmaalayaan haddii markaa ay noqoto waxaasoo dhan waxaan kaga gudbi karnaa cadaaladdu ama tuciidan ha noqoto garsoorku ama majiciib ha noqoto ama cadaaladda guud ahaanba ha noqotee haddaynaan iyada isku dayin in la awoodeeyo oo la xoogeeyo oo say ku shaqayn lahayd iyo nasaahadeeda iyo tabarteeda iyo waxay u baahan tahay aan dowladnimada looga shaqayn oo culayska la gelinayo hadda shabaabka ilaa gudihiibu kasii kusii jirayaaye cadaaladda lafteeda iyo bahdi intii la geliyo aan iyaga laftooda ayna dagaalka qeybta laga looga baahanya ayna ka gelin waan ku lugu-ayna waa jugjug meeshaada joog bay noqonaysa aada iyo aada waxaan ugu talinayaa ugu dardaarmayaa shaqada la qabanayaay inay noqoto wax qofka isaga muuqaalkiisa markaa kuwa inayna noqonin inay noqoto qof waliba wax uu ka tegayo iyo xisaabta lala xisaabtamaya inayn ahayn midda uu markaa isagu jooge mid aakhiradiisa lagala xisaabtamayo inay qeyb ka tahay cadaaladdu waa shayga ugu muhiimsan ee qof walba uu mudan yahay inuu helo inuu aq xaqa uu qofku helo ee ugu muhiimsan waa midka cadaaladda telefoonkayga dad badan ba haysta maalin walba islaam baa fariin iisoo duubaysa walacalla dadku say wax u sheegayaan xataa inayna u noqonin laakiin qof waliba markaas wuxuu kuu soo tirinayaa waxaasaa igu dhacay saasaan ahay saasaan ahay saasaan ahay waa waa jawaabo kugu adkaanaya markaa haddaad tiraa maanta o dhan waan ka jawaabayaa qof walba waan raadinaya waa iska cuslaanaysa maasee noqon inaan u yeedho oo idhaa guddoomiyihii ama idhaa war waxaan see u jirtaa iyo maxaa dhacayo marka lagu sheegay la idhaa kana saasu ah kana saasu ah oo haddee dadka soomaaliga waa kaan ku leeyahay baasaboorka oo wato inuu sugaa ku adag kanna markuu baasaboorkaa ogaado wuxuu ka qaadanayaa xooluu weydiisanaya wuxuu ogyahay inuuna sugi karayn markaasaa la yaraa shan daqiiqa qofka soomaaliga lugaha kuma taagnaan karo hadduu dacwada keensanaa waxaan odhan lahaa garsoorku xataa intay dib ugu noqdaan dadka dacwadaha wata kuwa deg dega u socda oo dhan inay bal dacwadahooda dib dhigaan intay wax ka dhalayaane la ogaanayo waxa waxa dadejinayo bal dhaqankaa lafsi inaan ka guura aan isku dayno wasiir aada iyo aad baad u mahadsantihiin adigii iyo adeega garsoorka kulliga iyo saaxiibada meesha fadhiya aad baan ugu faraxsanahay xajaar oo wasaaradda cadaaladda diinta iyo garsoorka hal inuu fadhiyo kuwaanta bulusiyan ku ogeyne isagoo hadda title kale uu joogaa wata marka wadaybay noqoto waa aada iyo aad baan ugu faraxsanahay shirkan uu inoo furan yahay waanan rabaa inay hay-adaha idinkala shaqeynayaan si fiican loo shaqeeyo waxa ka soo baxaya iyo aqoon kororsigiinu ha noqoto hufnaan iyo nasaaha in la helo cadaalad iyo bal dowladda dhexe laftirkeedu iyo labada heeree dowladnimadooda in garsoorka iyo cadaaladda la siiyo baahida ay mudnaanta ay leeyihiin kani waa premier weled
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland oo ka hadlayay shirka furmay magaalada kismaayo ee looga hadlayo arrimaha cadaaladda dalka ayaa waxa uu si weyn kaga hadlay arrimaha ku aadan cadaaladda garsoorka ee dalka guud ahaanba gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in garsoorka loo baahan yahay in isbeddel dhab ah la sameeyo oo isbeddelkaas uu noqdo mid guud ahaantiisba loo baahan yahay gudoomiyaha ayaa waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in arrimaha garsoorka dalka la ballaariyo sidoo kalena garsoorka dalka dhinacyadiisa kala duwan laga eego dadkan oo si isku mid ah loogu garnaqo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka ee jubbaland oo ka hadlayay shirka ka furmay magaalada kismaayo ee looga hadlayo arrimaha garsoorka dalka ayaa carabka ku dhuftay arrimahaasi ugu waaweyn ee guud ahaan garsoorka dalka iyo arrimihiisa kale oo aada iyo aada u muhiibsan arrimaha garsoorka dalka ayaa ahayd muhiimadda ugu weyn ee intaasi laga hadlayay iyadoona inta ugu badan mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay ee diiradda ay ku saareen garsoorka dalka gudoomiyaha arrimahaas ka hadlay wuxuu yidhi
magaalada oo dhammaystiran aada iyo aad baan ugu faraxsannahay in maanta aada noo timaadaan bahdii cadaalad oo dhammaystiran soomaaliya oo dhan labadiidii heerba meeshan in lagu wada kulmo maanta farxad bay noo tahay waxaan is leenahay alxamdulilah rabbi guulla way u tahay soomaaliya oo dhan in maanta la isugu yimaado kismaayo oo dhammaan hay-adihii cadaaladda dhammaantood ay isugu yimaadaan iyaga oo arrinta ugu muhiimsan ee cadaaladda uun ka wada hadlahaya sidii loo horumarin lahaa sida ugu wanaagsan ee muxuu ahaa maanta cadaaladda iyo khidmada loo haya dadka ee cadaaladeed nooca ugu fiican een u muuqan karo in laga wada tashadaa oo la isugu yimaadaayey farxad bay noo tahay hadalka badin maayo keliya waa inta nagaga habboon waxaa weeye inaan soo dhoweyno walaalaha sharafta leh mas-uuliyiintae noo yimid marka soo dhowaada gurigiidni waa timaadeen aad baan ugu faraxsannahay maalmaha soo socda ilaahay idankii inaan arrimaha iyagaa aynu wadaagno oon ka tala bixinno waa soo dhowaada asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
wahagaag dhegeystayaal guud ahaana barnaamijkii wahagaag dhegeystayaal raaninagu warkii duhurnimo iyo idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa duhurnimada oo nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel